أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu henno waxaa ka mid a warbaahin caalami ah oo ka shiftay in saldhigyo milatari ay yuhuuddu ka samaysatay gudaha somalilan kana fuliso weeraro ka dhan ah iiraan warbixin ayaan caawa idinkaga haynaa mucaaradka oo tobaneeyo gaadiidah kala baxay magaalada muqdisho iyo sheekh shariif sheekh axmed oo waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashada kooxda riddada ee ah in hub iyo gaadiid laga qaatay maleeshiyaad ka tirsan maamulka ashahaadala dirarka ah ee puntland oo gadood mushaahar la'aan ah ka sameeyey xaafado ka tirsan magaalada garoowe ee gobolka nugaal barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda yeman oo lagu dilay qarax ka dhacay gudaha dalkaasi kulan lagu bogaadinayay guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta oo lagu qabtay degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe kulankaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaal kaleh oo soo bandhigaya waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijka faafareebka wararka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan mucaaradka kooxda riddada soomaaliya ayaa tobaneeyo gaadiid dagaal ah kala baxay magaalada muqdisho xilli shariif sheekh axmed uu waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashada kooxda riddada ee ah in hub iyo gaadiid dagaal laga qaatay haddaba qodobkaasi kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya bashiir muxyidiin abu ayman aad baad u mahadsantahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ugu horeyn aan eegno warbixinada maanta lagu qoray somaali memo waxaan ka soo qaadanaynaa mucaaradka oo tobaneeye gaadiid kala baxay muqdisho iyo faahfaahin laga helay iskahormaadyadii duleedka warsheekh tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa iskahormaadyo culus oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano dhanka bari uga beegan magaalada caasimadda ah ee muqdisho iskahorimaadyadan oo u dhexeeya maleeshiyaad daacad u ah xasan gurgurte madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya iyo maleeshiyaad xiriir laleh kooxaha mucaaradka ayaa ka dhacay waddada xiriirisa warsheekh iyo muqdisho sida ay sheegayaan ilawareedyo deegaanka ah dagaalka ayaa salka ku haya hub iyo gaadiid laga daabulay muqdisho kuna sii jeeday degmada cadalle iyo hareeraheeda maleeshiyaadka xasan gurgurte ayaa doonayay inay gacanta ku dhigaan hubka iyo gaadiidka mucaaradka balse uma suuragelin waxaana dib ay ugu laabteen muqdisho iyagoo meydad iyo dhaawacyo wata wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in maleeshiyaad wata ku dhowaad saddex iyo toban gaari oo tiknika ah ee maanta barqadii gaareen deegaanka caddow uul oo u dhow degmada cadalle ee shabeellada dhexe halkaas oo ay saldhigyo ka samaysteen gaadiidka iyo hubka muqdisho lagala baxay waxaa leh cabdulaahi maxamed nuur wasiirkii hore ee amniga kooxdii farmaajo islamarkaana muddo ka badan afar sanno la taliya u ahaa xasan gurgurte balse markii dambe ay ku kala tageen arrimaha siyaasadda wararka ayaa intaasi ku daraya in xiisado colaadeed oo ka dhashay hubka dhigista ay wadaan maleeshiyaadka kooxda riddada ay ka taagan yihiin deegaanka gubadley ee duleedka magaalada muqdisho markanna aan eegno warbixinadii maanta lagu qoray websaytka calamada waxaana ka soo qaadanaynaa maleeshiya ka tirsan puntland oo ka cabanaya mushaar la-aan haysta maleeshiyada murtadiinta oo ka tirsan kuwa loogu yeero birmadka maamul goboleedka shaadirarka ee puntland ayaa cabasho xoogan ka muujiyey mushaar la-aan iyo duruufo nololeed oo ay la daala dhacayaan ilawaraadyo ayaa sheegay in maleeshiyaadkan saaka ay gadood ka sameeyeen taliska konton iyo afraad ee ku yaala duleedka magaalada garoobe ee xarunta maamulka uu hogaamiyey murtad siciid dani wararka qaar waxa ay sheegayaan in rasaas goosgoosah laga maqlayey gudaha xerada walow aan si rasmi loo xaqiijin khasaaraha ka dhashay rasaasta ka dhacday xeradaasi wararku waxay intaasi ku darayaan in maleeshiyada godoodsan ay xadideen dhaqdhaqaaqa xerada waxay taasi adkeysay baa layidhi gelitaanka iyo kabixitaanka xerada godoodkan ciidan ay sameeyeen maleeshiyaadkan ka tirsan maamulka ashaadala diriirka ee isku magacaabay puntland ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii u dambeeyey iska soo dabadhacayeen cabashada ka imaanaysa saraakiisha iyo maleeshiyaadka maamulkaasi kuwaasoo ka cabanayay mushaar la-aan iyo caafimaad daro ay wajahayaan muddo dheer ugu dambeyntiina webseetka idaacadda islaamiga ee alfurqaan warbixinada maanta lagu qoray waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada dowladda yemen oo lagu dilay qarax ka dhaca dalkaasi wararka ka imaanaya dalka yemen waxay sheegayaan in la dilay taliyo sare oo ka tirsanaa ciidamada taageersan dowladda yemen kadib markii qarax miino lagu weeraray kolonyadii gaadiidka ee maraysay gobolka alxudeyd ah ee galbeedka dalkaasi ciidamo uu hogaaminaya nin lagu magacaabo taarikh saalax ayaa xaqiijiyey geerida jenaraal yaxya waxiishi oo ahaa taliyaha guutada koowaad ee ciidamadaasi sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ciidamada walxaa qarxo ayaa ku qarxay kolonyada taliyaha xilli ay marayeen degmada qawqa taas oo sababtay dhimashadiisa iyo geerida mid ka mid a ilaaladiisa halka laba kalena ay ku dhaawacmeen weerarka mas-uuliyiinta yemen ayaa ku eedeeyey kooxaha xuutiyiinta inay ka dambeeyeen miinada la dhigay waddada inkastoo kooxdaas aysan weli ka hadlin eedeymahaasi mana jirto cid rasmiya u sheegatay mas-uuliyadda weerarka wasiirka dowladda yemen ee arrimaha gobolka tihama weliid al qudeymi ayaa sheegay in geerida yaxya wixiishi ay tahay khasaaro weyn oo soo gaaray ciidamada dowladda isagoo ku tilmaamay in sarkaalkan uu ahaa taliyo muddo dheer kaalin muuqata ka qaadanayay dagaaladii lagula jiray xootiyiinta dhegeystayaal waynaga intaa xubintii hadalhaynta warbaahintii guudmarka mareegaha islaamiga aan dibida kugu celiya qeybaha kale ee faafreebka iyo walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka warbaahin caalami ah ayaa kashiftay in saldhigyo milatari ay yuhuuddu ka samaysatay gudaha somalilan ayna ka fuliso weeraro ka dhan ah iiraan warbixin amuurtaasi daaran waxaa caawa halkan inooga soo jeedinaya nuur cali warsameh abusheyba tan iyo markii ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu dabayaaqada sanadkii tegay ee labada kun shan iyo labaatanka uu ku dhawaaqay inuu dal madax bannaan u aqoonsaday maamulka arridada somalilan waxaa marba markaa ka dambaysa soo ifbaxayay ajandayaasha iyo dhaqdhaqaaqyada qarsoon ee kiyaanka sahyuuniga uu ka wado waqooyiga soomaaliya warbixin soo baxday jimcihii lasoo dhaafay ayaa daaha ka fayday in maamulka ashaaldirarka somalilan uu saldhigyo militari oo ku yaala deegaanada uu gacanta ku hayo oo ku wareejiyey maamulka yuhuudda kuwaas oo loo adeegsado fulinta qaar ka mid ah weerarada ka dhanka ah iiraan xilli uu dagaal xoogan uu kala dhexeeyo maamulada talaabiib iyo washington warbaahinta maraykanka ah ee c n n oo soo xiganaysa ilowereedyo ayaa daboolka ka qaaday in saldhigyo iyo goobo ciidan oo qarsoodiah ay yuhuuddu ku leedahay deegaanada somalilan kuwaas oo ay u adeegsato taageerada howlgallada militari iyo ururinta xogaha sirdoonka si gaar ah intii uu socday dagaalka iiraan yuhuuddu waxay gudaha somalilan geysay ciidan waxaanay ka howlgelisay xarun shidaalka siisa diyaaradaha sahaynada ee duulaanka ku ah waddanka iiraan sida lagu sheegay xogta ay shaacisay warbaahinta c n n xogtan ayaa sidoo kale lagu sheegay in qaar ka mid ah saldhigyada militari ee yuhuuddu ay ku leedahay gudaha somalilan loogu talagalay in diyaaradaha sahaynadu ay ku sii hakadaan marka ay gelayaan safarada dhaadheer ee ku wajahan iiraan somalilan oo keliya ma aha ayay tiri warbixinta balse waxaa jira dalal ay ka mid yihiin azerbaijaan isutagga imaaraadka carabta iyo ciraaq kuwaasoo dhammaantood yuhuuddu ay ka samaysatay saldhigyo iyo goobo ciidan oo ay kaga duusho waddanka iiraan sidaa warbixintu xustay goobahan ayaa la sheegay inay kayaanka sahaynada u suurageliyeen inuu iiraan ka hareereeyo dhinacyada waqooyiga galbeedka iyo weliba koonfurta taasoo sahashay ayaa la yidhi weeraro badan oo ay ku qaaday gudaha iiraan warbixintu waxay carbowday in muddadii uu socday dagaalkii iiraan ee yuhuuddu ay si qarsoodiya u hirgelisay shabakadan taasoo isugu jirta saldhigyo iyo goobo howlgal oo ku kala yaala azarbajaan ciraaq imaaraadka carabta iyo somalilan iyadoo saldhigyadaasi ku xoojinaysa awooddeeda sirdoon iyo tan military ee ka dhanka ah iiraan qaar ka mid a saldhigyadan ayuu maamulka yuhuuddu sheegay inuu ka fuliyey howlgal dhacay bilowgii dagaalka oo lagu dilay sarkaal sare oo iiraani ah oo lagu magacaabi jiray raxmaan muqadam kaasoo warbaahinta sahayanadu ku tilmaantay inuu ahaa madaxa qaybta howlgallada gaarka ee ciidanka ilaalada kacaanka iiraan c n n waxay kaloo sheegtay inay tahay markii ugu horreysay ee ay soo bandhigto adeegsiga goobaha ciidan ee qarsoodiga ah ee yuhuuddu ay ku leedahay gudaha somalilan iyadoo intaa ku dartay inay la xiriirtay wasaaradda khaarijiga somalilan si ay arrintaana wax uga weydiiso balse ma ay sheegin wax jawaab ah oo ay ka heshay mas-uuliyiinta maamulkaasi warbixintan waxay ku soo aadaysaa xilliguu sii labalixaadsaday galaangalka xooggan ee yuhuuddu ay ku leedahay deegaanada islamarkaana la xaqiijay in maamulada talaabib iyo washington ay saldhigyo military ka dhisteen gudaha garoonka diyaaradaha magaalada berbera ku dhowaad bel ka hore ay ahayd markii warbaahinta laga leeyahay waddanka ingiriiska ay daboolka ka qaaday in cutubyo ka tirsan maleeshiyaadka ridada somalilan ay dhowaan soo dhammaysteen tababar military oo ay ku soo qaateen talaabiib sarkaal ka tirsan maamulka shaabadirirka ee somalilan ayaa la sheegay inuu xaqiijiyey arrintan sida ay ku warantay warbaahinta maamulka yuhuudda ee kan news oo waraysi arrimahan la xidhiira la yeelatay sarkaalkan waxa uu carabka ku dhuftay in xiriirku uu intan kasii qoto dheer yahay islamarkaana maamulada hargeysa iyo talaabiib ay iska kaashanayaan dhinacyo kala duwan iyagoo arrimo badan u fuliya si qarsoodiya maadaama ay jiraan ayuu yidhi cadow badan oo ay wadaagaan labada dhinac aafi iisa karof oo ah suxufi iyo qoraa yuhuudi ah kana tirsan qaar ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer sahaynada ayaa waraysi uu dhowaan bixiyey ku sheegay in militariga yuhuuddu ay si rasmi a uga howlgalaan gudaha somalilan suxufigan yuhuudiga ah oo u warramay telefishinka sahaynada ee lagu magacaabo janalka afar iyo tobanaad ayaa isagu u riyaaqsan islamarkaana faahfaahin ka bixiyey xiriirka saddex geesoodka ee u dhexeeya yuhuudda imaaraadka carabta iyo somalilan ככה, כפי שאפשר לראות במפה הזאת, סומלילנד היא בעצם מדינה שהתנתקה מסומליה. בין ש- sida lagu arki karo khariiradan somalilan waa dal ka go-ay soomaaliya labada dal waxaa ka dhexeeya xurguf mararka qaar isku bedesha dagaal goobta ay somalilan ku taallo ayaa ah midda aan xiiseynayno oo ah meel u dhow marinbiyoodka baabulmandab iyo dhulka xuutiyiinta ee ku yaal koonfur galbeed yemen siday sheegeen warbixino shisheeye ciidanka cirka ee israa'iil ayaa ka howlgala somalilan xitaa waxay halkaasi ku leeyihiin joogitaan joogto ah ama wax ku dhow iskutaga imaaraadka carabta oo ah dhinaca saddexaad ee saddexagalkan ayaa dhisay saldhigyo iyo kaabayaal militari kuwaas oo ku yaala garoomo diyaaradeed iyo dekedo dhaca gudaha somalilan waxaa ka mid ah magaalada berbera oo ku taal xeebta badda carabta oo aan ka fogeyn barinbiyoodka baabulmandab halkaasoo la ballaariyey dhabaha diyaaradaha ee duulista iyo degista siday muujiyeen sawiro dayaxgacmeed waxaa sidoo kale halkaasi laga dhisay hangaro dhulka hoostiisa oo la dhigo diyaaradaha si aanay u waxayloobin haddii ay ku dhacaan gataalada balaastiiga ah ama hub kale si lagu xaqiijiya warbixinadaasi israa'iil waxaa isticmaashaa kaabayaashan taas oo siinaysa ciidamadeeda fursad aad u weyn oo ay cadays ku saari karaan xuutiyiinta sababtoo ah hadda masaafo ahaan ma joogaan laba kun oo kilomitir balse qiyaastii saddex boqol ilaa saddex boqol iyo konton kilomitir ay u jiraan xuutiyiinta taasi waxay suurtagelinaysaa in si joogtaha loo weeraro iyadoo aan loo baahnayn diyaaradaha shidaalsiinta ama duulimaadyo aad u dheer intaa waxaa dheer waxay saddexda dhinac ee somalilan imaaraadka israa'iil ee saldhigyada laga sameeyey magaalada berbera siiyaan awood sirdoon iyo howlgal oo ku saabsan marinbiyoodka baabulmandab tani sidoo kale waa arrin weyn sababtoo ah baabulmandab waxaa loo arkaa mid ka mid a marinbiyoodyada ugu muhiimsan gobolka kadib hormus waana marin muhiim u ah kanaalka suweys iyadoo qeyb weyn oo ganacsiga caalamka ay halkaasi marto שתי המדינות האלה יש כיום יריבות שמדי פעם מתלקחת לכדי מלחמה. המיקום של סומלילנד הוא מה שמעניין אותנו, ליד מיצרי באבל מנדב.
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kulan lagu bogaadinayay dadaalada guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kulankan oo ahaa mid hoggaanka bulshada wilaayaadka islaamiga ah ay ku bogaadinayeen hawshii wanaagsaneed ee ay qabteen guddiga gurmadka abaaraha intii lagu guda jiray abaartii xoogganayd ee ku dhufatay wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan dalka soomaaliya munaasabadan waxaa ka soo qayb galay martisharaf kala duwan oo ka soo qaybgalkeeda safarro dhaadheer u soo maray oo ay ugu horreeyaan mas-uuliyiinta guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta mas-uuliyiinta qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah waxgarad iyo ganacsato ka kala socotay wilaayaadka ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh cali darwiish waaliga wilaayaddii islaamiga ah ee jubbada dhexe oo isagu ahaa martigeliyaha shirkan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إخوة الأعزاء أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال allah ayaan u mahad celinayaa subxaanahu wa tacaala allihii nicmooyinka faraha badan inugu galladaystay waxaan ilaahay weydiisanaynaa nicamkiisa inuu inoo joogteeyo inoona siyaadiyo subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinayaa walaalaha martida ee gobollada kala duwan ee wilaayaadka islaamiga ka yimid ee maanta martida u ah wilaayada jubbada dhexe safarkii iyo socodkii aad soo gasheen ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu daro sida wanaagsan ee aad u soo ajiibteen guddigana waan idinkaga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran yaan idin leenahay dadkaasoo de isugu jira rag culamaa nuqabo iyo mas-uuliyiin iyo abwaano iyo rag iclaamkaba ka tirsan isugu jira dhammaantood waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran bacda daalika waxaan u mahad celinayaa walaalihii lajnada ee loo xirsaaray hawshan gurmadka abaaraha xilligii dhibtaa weyn ee ummaddeennu ku dhacday ilaahayna subxaanahu wa tacaala inoo qadaray ayaa qiyaadadii camalku waxay u xilsaareen lajno yaa loo saaray hawshaa u qumta u istaagta walaalaha jazaahum allahu khayran maalinkii la magacaabay ilaa yowmina haadaa oo maanta maalinta lasoo gunaanudaayo xafladdoodii oo aan rabno insha allahu tacaala dee akhbaar iyo maraaxiisha ay soo martay inaga siin doonaan waxay u taagnaayeen habeen iyo maalinba shaqada iyada say ummadda ugu gurma lahaayeen jazaahum allahu khayran dadaal fara badan oo aan markhaati ka nahay ayay bixiyeen raggaasoo de isugu jira rag mas-uuliyiin ahaa iyo rag culamo aha iyo rag odayaal isugu jiray dhammaantoodba waxaan leenahay ilaahi subxaanahu wa tacaala camalkii wanaagsanaa aad qabateen allah idinka aqbalo waxaan sidoo kale aanan ilaaweyni mahadooda qiyaadada camalka jazaahum allahu khayran oo iyagu dee mar walba xaalad ummadda ay ku timaado mar walbuu istaagaya gacanta ugu horreysa ee wax ku bixinaysana waa iyaga cidda ugu horreysa u qumaysana waa iyaga iyagana waan u mahad celinaynaa jazaahum allahu khayra waajibkii saarnaa sida wanaagsan ee sharafta le ay u qumeen oo u istaageen waan uga mahad celinaynaa ilaahi subxaana wa tacaala ha ka ajirsiiya waxaa iyaduna mahad inaga mudan dadkii shacabkii muslimiinta ahaa ee ku noolaa wilaayaadka islaamiga oo lahaa rag iyo dumar ganacsato iyo mucalimiin odayaal oo aan loo kala harin gurmadkaa dadka muslimiinta dhiban loogu gurmanaya ee kaalinta weyn ka geystay dhammaanba waxaa leen ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka aqbalo walaalayaal waxaad ogtihiin gurmadkaas loo istaagay ee loogu gurmanayay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee dad iyo duunyaba lahaa ee ummaddeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku imtixaano oo ibtiladiiina soo marta ahayd saaad ogtihiin wilaayaadka islaamiga oo dhan yaa looga istaagay iyadoo aan la kala harin maamul iyo odayaal rag iyo dumarba aan loo kala harin yaa marada dhexda lagu xirtay safarro fara badana loo galay juhuudda faraha badan ee la bixiyena ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray dad badanoo muslimiina iyo hantidooda xoolahoodaba inuu ilaahay ku badbaadiyo waxaa ummaddii la gaarsiiyey raashiin fara badan waxaa la gaarsiiyey biyo dad fara badanoo ooman iyo xoolo badanoo ooman ayaa biyo la siiyey taasoo dee laga mataqaanaa yagoo hayay masaajidda ku yaalla wilaayaadka islaamiga idaacadda andulus iyo alfurqaan oo ay raggii lajnada fadhiyeen oo ka yaboohayeen waxaad ogtihiin meelaha dadku isugu yimaadaana laga yaboohayay maraakiista laga yaboohaya oo dacwada oo ummadda isugu imaanayso dumarka iyo dadka wax lagu bara hoggaankii ummadda ayaa u taagnaa arrintaa iyada in wax laga qabto ilaahayna subxaana wa tacaala dadaalka iyo juhdiga dheer ee la bixiyey kabacdi ilaahay uu nagu guuleeyey subxaana wa tacaala arrintaasu marka waxay socotay ilaa maalintan maanta aan joogno ilaahay subxaana wa tacaala dee raxmadda ina siiyey oo roob ilaahay uu inoogu nimceeyey bacdamaa dadkii ay quusteenoo is yidhaahdeen malaha jiilaalku amusaan istimraar kusii noqon doona is yidhaahdeen sida aayadda qur-aankee boorka inoogu taallaba ilaahay subxaana wa tacaala inuugu sheegay wahuwa aladii yunazilu alghaytha min bacdi maa qanatuu wayanshur raxmatah muslimiintuna si aad ogtihiin sida nebigu calayhi salaatu salaam inoo sheegay waa dad isku mid oo sida jasad waaxid oo kale ah mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mathalu ljasadi yuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi muuminiinta naxariista iyo tacaatufka iyo isgarab istaagga iyo isu kaalmeynta iyo iyo sida isugu dhimrinayaan waxay la mid yihiin hal jir oo quroo kale hal qof jirkiisoo kale nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum waxaan ku guuleysanayna waa kaalmada iyo gurmadka aan u fidinayna dadkeena tabarta yar ee ducafada aan u kaalmeynayna wey walaalayaal marka maanta waxaa waajib inagu ah oo qof walboo muslim waajibku waa inaan ilaahay uga mahad celino subxaana wa tacaala allihii abaarta inaga dulqaaday dhibka iyo culayska ayna haysta inaga dulqaaday oo raxmadda iyo qabowga inoogu bedelay dhulkii dildilaacay iyo abaar dartii la dildilaacay maanta ilaahay doogga iyo quruxda inooga soo saaray waxaa waajib inoogu ah inaan ilaahay ku shukrino oo aan uga mahad celino si ilaahay subxaana wa tacaala inoogu siyaadiyo waxaan idin leeyahay wilaayada jubbada dhexe ku soo dhowaada waa wilaayadiinnii walaalaha safarkii inooga yimid iyo raggii sii joogaba insha allahu tacala waan soo dhoweynaynaa waan u mahad celinaynaa cid kasta oo hawshan gacan ka geysatana waan uga mahad celinaynaa wajazaakum allahu khayran intaasi kadib waxaa munaasabadii bogaadinta howlihii guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta ee ka dhacday degmada jilib ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah mahadda alle kadib waxaan u mahad celinaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan lagu soo gunaanidayo barnaamijka maanta aan u fadhin oo ah ikhtitaamkii guddigii gurmadka abaaraha intii ka soo qayb gashay magac kasta ha ku fadhiyaan waxaan leenahay jazaakumullahu khayr waxaan kaloon u mahad celinaynaa walaayada jubbada dhexe oo martigelisay waxaan leenahay jazaakumullahu khayr intaa kadib waxaan wax ka barannay oo aan ogaannay inaan isu gurman karno maanta waxaan aragnay waxyaabo fara badan in la bixiyey oo si nabadana lagu bixiyey dhimasho kama dhicin dhaawac kama dhicin boob kama dhicin ilaa ay makhribadii aan ku gaarayna marmar meeshaa makhrib noogu madoowaanayo bal waxaa arkaysaa qofka in lala rarayo oo loo qaadayo marka waxyaabo badan ayay muslimiinta qabteen inaan isku tashanan waa loo baahan yahay ummad inay wax qabsan karto waa ogaanay maadaama aan wax qabsan karno aan isku tashanno maamulkeennana aan adeecno oo wanaaggana aan ugu kaalmayno ilaahay baan uga mahadnaqaynaa hal jir naga dhigay uma waxaan u mahadnaqaynaa qiyaadadeenna xarakatu shabaab almujaahidiin oo ilaahay waafajiyey dadka ay mas-uulka ka tahay inay maaragtay masaalixdooda dunyawiga iyo kuwa ukhrawiga ilaaliso waxaana uga mahadnaqaynaa oo kale guddigii ay samaysay xarakadu ee guddigii gurmadka abaaraha oo khayr allaha siiyo runtii juhdi badan bixiyey agoo idaacadaha iyo maaragtay kala soconnay iclaanka haddana wax badan oo badan oo badan oo maaragtay noo ziyaaday maanta oon ku farxano waanu mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan leenahay miisaankooda xasanaadka ha uu kordhiyo wax lagu farxo ayay maaragtay sameeyeen dadka wilaayaadka ganacsatada hadday tahay iyo qof walbaba tabartiisu isciqaamayey waana taan u ilaahay sabab inooga dhigay maanta inaan badbaadno dad iyo dunyaba ilaan waxaa dhacday abaar dad iyo dunyo ah waxaa dhacday xoolihii in cuntana la siinayo biyana la siinayo baad iyo biyaba in la siinayo ilaahay wuxuu inaga soo badbaadiyey fadligiisa kadib midnimadii iyo iscaylkii iyo dadaalkii aynu samaynay waana waxa dee muslimiin loo yahay gaaladiina alxamdulilaah way ogaatay inaan ka kaaftoonno aan ka kaaftoomi karno waxaan intaa ku darayaa alwiqaayo khayr min alcilaaj caafimaadka dhah laakiin wax kastaba waa waa waa xikmad u taagan waxaan la qabaa dadkii ka hadlaayey in abaarta loo diyaar garoobo
ilaahay amaa isku leh ilaahay niwaani muslimiin waan hana deersi waktinkee ku rowr ilaahagaasaan ka mahadiyaan mahad oo bilaawi dhammaadna lahayn allahaasaan ka mahadiyaan mahadku dembe maag mahadiyaane ama may laha maag mahadiyaane xarakatu shabaab almujaahidiin oo ansurintii umuta markii iyo fiiri iyoo dhinna dagaalku wedda yaa tana dhibaatooyinka abaara marki dhiyan in ummaddu waa lanqobad yaad ag mahadiyaan may kale ag mahadiyaane bulshada muslimiinta ah oo ku iib qaaday in walaalo aan gurbadan yana mahadiyaan tan markin tan kuba mayla rey abaarbdhida agoonku agliyosida wali hamarni mayla faday bariyo koyan inu ku diyaar garown diyaar garow kama eyimadan dhibkin abaartan hanagadaas ili aaran aragdi maratrahyon abaar aragaas aaran hatohayan abaara kooyi doonta soomaali maraase aaran taarikh male laakiin abaar taarikh aliy abaari olba taarikh aliy laakiin nibadi aaranba taarikh male marka muslimiinta ma i sheegay ee dhulka una degan geeg ilaahayna si dhul eed an khayr badan meel walba aad marta bii dareere weba lay sheegaan weba ma weba boholo ku doraja ma jara deegaan ama degmo oo bohol maraan biyogaas kulli webalay ka dhammaadeen mayleenaa in biyogaas la kaydiya marka hore dhullan suubii laka kaydi ilaahay dad islaamaa naga dhigay na fahamsiiyey inaan dad islaamaa nahay isu gurman karo ilaahay ina fahamsiiyey ayaanu mahado dhan u celinaynaa ikhwaani intaa kadib waxaa meesha maanta xafladda qiimaha leh ee ka dhigay guddigii golihii abaaraha ee harkatu shaawal mujaahidiin oo diyaariyey xafladdan ka horna ka soo shaqeeyey shaqada xafladda loo dhigahayo xafladdan ka hor shaqada lasoo qabtay waxaa ka mid ahayd dhaaminta biyaha iyo oo bulshada muslimka la gaarsiinayo iyo raashiin fara badan oo la gaarsiinayo masaakiinta xaqiiqdii waxaa loo shaqeeyey si hufan oo sharaf leh ayadoo gabasho gaala aan la qabin oo laga gabanaynin ilaahayna loogu dhowaanayo cid kalena aan lagu raaligelinayn way soo qabsoontay ikhtiitaamkeediina maantaan u taaganna waxaan leeyahay oon talabixin aan ku bixinaya ani waxaan ka socdaa gobolka shabeellada hoose wilaayada gobolka shabeellada hoose waa wilaayo badna leh barina leh webi waa haysanaa oo badna waa haysanaa webiga marna waa maqaya marna waa imaadaa laakiin waxaa mar walbaba ilaahayna siiya biyo meel uu ka yimid aan la ogeyn oo buurahan dhaadheer ilaa iyo ayaa imaanaya agtayna imaanayaan biyahoodii biyahaasi waxay soo maraan dhul markii ay ka soo gudbaan laga oomayo marka ay soo marayaanna dadku aysan istaagi karin oo dadka qaadayaan boholay leeyihiin oo waaweyn oo caam ah waana lama degaan shasi aadanaha ma degana waxaa degan ugaadha iyo geedaha ku yaalla basaa degan keliya waxaa lagu noolaadaa xilligii abaarahu ay dhacaan
maanta ilaahay baa ku mahadsan wixii la soo maray in wax laga fiirsado way u baahan tahay maanta ilaahay wuxuu dad ku badbaadiyey xoolihii shabeellaha hoose jubbooyinkan ay ku barbixeen webigan marka webigaan in xoogga la saaro xagga biyo ma jiraan ay xarakadii xoogga saarto marka dadkii dhibaato xoog laha iska haysato waxay u baahan yihiin gurmad dad kale lama sugaayo meeshaas mooryaana joogto allah idin barakeeyo kolley qiyaadadii xarakadaa tihiin insha allah waxaan rabnaa webigaas in xoogga la saaro hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu marti sharaftii ka qayb gashay kulankan waxaa ka mid ahaa ganacsatadii iyagu dhaqaalahooda ku garab istaagay guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta awalan waxaan u mahadcelinaa allah subxaanahu watacaala nagu soo kulmiyey makaankan qiimaha leh kadib annaga ganacsatada ah maanta waxaan kasoo qayb qabanay xafladda gunaanadka ololaha gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool walaayaadka islaamiga shacaarkeedan uu yahay wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih mahad alle kadib waxaan u mahadcelinaa xarakatu shabaabulmujaahidiin oo u dagaalamaysa dhowritaanka iyo badqadka ummadda muslimka oo soomaaliyeed waxaan u mahadcelinaa lijnada loo xil saaray abaaraha oo aad iyo aad u dadaalay ayagoo ay ahayd xilli adag oo abaar ah miisaanka xasanaadka allah u saaro waa dadaaleen walaalkii mas-uulkii horena shahaadadiis allah ka aqbalo walaalada kaloo hadda hooshoodan allah xifdiyo waxaa kaloo intaas raacinayaa xarakadu waxay dadku bareen inay isku tashadaan oo is kaalmeystaan oo is caawiyaan waana lagu najaxay abaabulkaas meesha ha laga sii wado ugu dambeyn waxaanu mahadcelinahaa bahda iclaamka sida andalus alkataa'ib iyo alfurqaan oo barnaamijkan aad iyo aad u soo daadihiyey oo kaalin mugle ka qaatay ayagana waa mahadsan yihiin iyo intii kaloo ka qayb qaadatay oo muslimiinta ah iyo intii wax ku bixisay allaha miisaanka xasanaadka u saaro oo ay ka mid yihiin ganacsatada iyo dadka dhammaan waxay ka qayb qaatay ilaahay ayagana miisaanka xasanaadka u saaro wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
xarku shabaab mujaahidiin oo awoodda uu wen yahay way mahadsan yihiin miisaankooda ajirkooda ilaahay u saaro marka shaqo badan ay qabteen aninkana way noo shaqeeyeen oo ninkii adiga sadaqa kaa qaaday waa nin jinno kuu gaday ganacsatada waxaa waaye kan lacag sadaqays haddii lagu yidhaahdo waa nin oo janno kuu gada waaya adoo iska socda ama kusoo waca ninka maxaa baxsanaysaa maxaa sadaqaysanaysaa hadii lagu yidhaahdo ninkaas wuu kuu shaqeeyey aduu kuu shaqeeyey asana ajir badan oo hele adana jinno uu ku gaday marka ganacsada horta waxuu sheegaa meeshii lagu bixiyo waa ujeedin ummadda la siiyo oo masaakiinta eh qaabka lagu siiye iyo nidaamka loo bixiye wax aad loogu qanco waaye ganacsadii shabeelle hoose aa ka socdaa abaartan baduba markay abaarta ummadda ee saamayso waxay u badan tahay xoolaha iyo beeraaleyda ee ku dhacdaa maadaama laga sheekeeyay abaarihii dhacay oo lasoo xusay wax kasta oo dhibaataha hadday dhacaan waxbaa laga bartaa wixii laga bartay oo ahayd dhibaatada ahayd biyola-aanta ahayd hadda ugu darneeda baayo bukool waxaa ka yimaada biyo badan shabeellada hoose soo maraan waa ku beerdaroobaan maanta adduunku wuxuu isku haystaa dadka dowladda islaamku haddaynan shacabkeedu aanan ayna jirin yay xukumaysaa cidna xukumi maysa marka shacabkaasi sidii loogu adeegi lahaa oo adeegaasi ama iyaga inta la jiheeyo oo la tala la siiyo dhaqaale iyaga laga qaado wax loogu qabto jihaadkana dhinac laga wado kheyr allaasi waxaan u mahad celinayaa raggii guddiga abaaraha ahay oo ayagoo u taagan u dhabar adeegaya qaarna ku shahiidi kuwaas ayaan u mahad celinayaa alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinayaa intii kulanku uu socday waxaa madasha laga tiriyey tix gabay ah oo ay la mabsuudeen dhammaan ka soo qaybgalayaashii munaasabadda bismillahi raxmaan raxiim naqada ay nasteexada dhacdiya naaxa lala jiifo naxariista eebbaheen ama se naacawda maqasha iyo nirgaha iyo nugulka soo doogay nabadda iyo amnigaan dhab ugu naalloonnay nalka tawxiidkoo bixiya nuurka iyo diinta nasiibkaa ballaaranoon hellay nacabku waa moog ha yeeshee nacaskii gurguurtiyo riddadii gaalka naawilayey iyo kuwii nabad ilaalinta sheegtay ee naxashka soo doontay iyo neekaloskey nabar ma gaadhsiinay ma noqdeen nin dhintay iyo naafo iyo jiisas naara waa u dambaysaa hadday nolosha waayaan annana nidir baan ku marray inaan cadowga naafayno ha yeeshee nasaaradu dalkan way ka bixeen markay naar dhadhamiyaan xabadda mujaahidiinta markay dhadhamiyaan nasaaradu dalkan way ka bixeen markay naar dhadhamiyaan naynfaashiya isliitaniya nairobi nagayliya hawaashiya nogobyar guudkeeda nah injii kuma arkaysaan iyo naag camxaara ah amistaqash aaminaa u bixinaynaa niqaab iyo shareer baan u xiraynaa dumarka norway tawxiidkaa nashrinaynaa teer iyo netherland niyo kama ogolin naalle iyo heese niyad sami ku dirinaynaa fay cadowgiyi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadkii munaasabaddan ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed abuu cabdalla waaligii hore ee wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka axibatii fillaah awalan waxaan u mahadnaqayaa allah subxaanahu wa tacaala maantay nagu kulmiyey meeshan bacda xamdillaahi waxaan u mahadnaqayaa dhammaan qiyaadada ka soo qayb gashay munaasabaddan xafladdan khitaamiga u ah ololihii gurmadka abaaraha waxaan kaloo bacdallah u mahadnaqayaa nuqabada culammada ka soo qayb gashay dhammaan ee ka qaybgelaysay howsha ololaha gurmadka abaaraha haddii noqon lahaayeen calaa mustawa alxaraka wa calaa mustawa alwilaayaat waxaan kaloo u mahadnaqayaa xamdiga alle kadib shucarada waxaan kaloo u mahadnaqayaa bacdallah wilaayadii martigelisay kulankan wilaayada jubal wusdaa waaligeedana uu meesha fadhiyo waxaan leeyahay dhammaan wilaadda kaloo ka soo qayb gashay waaliga shabeellada hoose waaliga jubbada hoose sheekh abi yuunus dhammaan marta sharafta kala duwan bahda tacliinta dhammaan makaatibta kala duwan cid walba oo meeshaan fadhisa waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran waxaan kusoo gebagabeynayaa mahadnaqa bahda iclaamka oo run ahaantii mashruucan aad iyo aad uga qayb qaadatay dhammaan bulshada oo dhanna waan u mahadnaqaya insha allahu tacaala waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haydinka abaalmariyo juhdigii iyo dadaalkii aad ku soo bixiseen imaanshaha meeshan iyo makaankan intaas kadib waxaan insha allahu tacaala aan gudo gelaya inaan wax yaraan ka idhaahdo guddiga gurmadka abaaraha waxaa la magacaabay sidaa hadda ka aragtaan shaashadda waxaa la magacaabay saddexdii bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriyada ayaa la magacaabay waxayna howl gashay isla waktigaas ilaahi mahadii waxaa lagu bilaabay guddi ka kooban qiyaadada xarakada culamaa udiinka iyo nuqabada waxaa oday u ahaa walaalkeen naga shahiiday allaha ka aqbalo sheekh maxamed abu usaama taqabalahu allah ilaahi subxaana wa tacaala ha ka aqbalo xilligaas ayaa la magacaabay shaqadiina waa ay gudo galeen sidoo kale waxaa isla xilligaasba la magacaabay dhammaan wilaayaadko dhan shan shan xubnood oo guddiga hoos tegaya ayagoo ka kala imanaya makaatibta wilaayada iyo nuqabada iyo ganacsatada intaba way ku dhannaayeen halkaas ayay shaqada ka bilaabatay shaqadii ugu horreysay ee la qabtay waxay ahayd in la sameeyo daraaso iyo xog aruurin xaggee baa xaaladdu ay ka jirtaa maxaa culaysyada xaggee bay ka taagan tahay deegaanadee ugu dhibka badan waxaa hadda loo baahan yahay maxay tahay ma biyaha awlowiyaadka ugu horreeya biyaha miyaa la hormariyaa ma waxaa la hormariyaa baadka iyo cuntada miyaa la hormariyaa dadka saamoobay intee buu la egyahay xagga beeraha iyo wax soo saarka xaggooda maxaa la- maxay dadku haystaan maxaa ka maqan booyado intee la haystaa baraagaha shaqaynaya waa intee waraha shaqaynaya waa intee inteebaa biyaha meelaha biyaha ugu dhow ee biyaha laga heli karo iyo goobaha laga heli karo daraasad aad iyo aad u dheer baa la soo diyaariyey guddigana ay soo diyaariyeen xarakadan u gudbiyeen baahiyaadku dhan baa la gudbiyey kadibna shaqadii ayaa sida ku bilaabatay ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa u fududeeyey laakiin abaartan waxay ahayd sima waa wada sinteen wil- macnaha wilaayaadkao dhan iyo gobolkao dhan iyo soomaaliya oo dhan iyo bariga afrika oo dhan bay wada sinteen biyihii la dhaamiyey wilaayaadka laga dhaamiyey wilaayada iyo booyadaha la dhaamiyey dadka ka faa'iidaystay wilaayada ugu horeysa waa jubbal wusta waxaa la dhaamiyey saddex boqol soddon iyo afar booyadood waxaana ka faa'iidaystay labaatan iyo shan kun sideed boqol sagaashan iyo shan qof jubbada hoose waxaa la dhaamiyey boqol siddeetan iyo boqol toban iyo sideed booyadood waxaana ka faa'iidaystay shan kun laba boqol lixdan iyo lix qof shabeellada hoose waxaa ka waxaa la dhaamiyey saddex boqol iyo sagaal booyadood waxaana ka faa'iidaystay lix iyo toban kun iyo afar boqol gedo waxaa la dhaamiyey saddex boqol labaatan iyo lix booyadood waxaa ka faa'iidaystay saddex boq- eh, labaatan iyo saddex kun afar boqol iyo toban qoys bay waxaa la dhaamiyey saddex boqol labaatan iyo afar booyadood waxaa ka faa'iidaystay afartan iyo laba kun sideed boqol sagaashan iyo sagaal bakool waxaa la dhaamiyey eh, laba boqol konton iyo sagaal booyadood waxaa ka faa'iidaysatay labaatan iyo toddoba kun shan boqol siddeetan iyo lix qoys baa ka faa'iidaysatay hiiraan waxaa la dhaamiyey saddex boqol siddeetan iyo afar booyadood waxaa ka faa'iidaystay siddeed iyo toban kun lix boqol iyo shan shabeellal wusta waxaa la dhaamiyey eh, laba boqol iyo lix booyadood waxaa ka faa'iidaystay shan iyo toban kun saddex boqol soddon iyo lix qoys baa ka faa'iidaystay galgaduud waxaa la dhaamiyey booyadaha la dhaamiyey fuusto maaha waa booyado waxa la sheegayo laba boqol toddobaatan iyo afar booyadood waxaa ka faa'iidaystay sagaal kun laba boqol afartan iyo sideed qof baa ka faa'iidaystay mudug waxaa la dhaamiyey boqol sagaashan iyo sagaal booyadood waxaa ka faa'iidaystay toddoba kun laba boqol iyo afartan si guud marka majmuuca halkaasaad ka arki kartaan waan kasii gudbayaa cuntadii la qaybiyey ee wilaayaadka jubbal wusta waxaa badar la siiyey ee macnaha gurmadkii la gaarsiiyey Een, raashinka qaybihiisa kala duwan waxaa la siiyey laba kun iyo sideed boqol oo qoys baa waxa weeyaan baa raashin la siiyey bakool laba kun saddex boqol sagaashan iyo afar qoys baa la siiyey raashin jubbada hoose kun afar boqol iyo toban qoys baa la siiyey Een, bay sidoo kale waxaa la siiyey laba kun toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba qof baa la siiyey toddoba qoys baa la siiyey Een, shabeelle sufla shan kun toddoba boqol lixdan iyo lix qoys baa la siiyey raashinkaas gedo een, laba kun boqol afartan iyo kow qoys baa la siiyey galgaduud waxaa la siiyey laba een, kun laba boqol siddeetan iyo afar een, goolis goolis marka hore afar boqol oo qoys bay noo soo gudbiyeen waan siinay afartii boqol haddana dadkii waxaa la arkay meelaha qaarkood inay ay ku yar tahay meelaha qaarkood bay soo gudbiyeen haddana laba boqol oo kale aan ugu darnay ilaa iyo lix boqol oo qoys Een, hiiraan saasoo kale waxaa badar la siiyey qoysaskii la siiyey kun saddex boqol oo qoys baa la siiyey macnaha raashin mudug sidoo kale eh, toddoba boqol oo qoys baa la siiyey n f d almuxtalla afar boqol oo qoys baan siinay xataa waxa weeye biyo xataa waa la gaarsiiyey meelaha qaarkood ilaa iyo lix iyo toban booyadood baan gaarsiinay Een, shabeellal wusta waxaa la siiyey qoysaska la siiyey waa kun boqol konton iyo sagaal qoys baa la siiyey macnaha raashin kala duwan soomaali galbeed ayagana waxaa laga xusay boqol qoys boqol qoys sidoo kale meeshaan xawaadley cadowgii marka ay burburiyeen oo guryihii la gubay guddigu waxa weye gurmad deg dega ayay sameeyeen guryihii waa loo dhisay wilaayadii waxaa iska kaashtay iyo waxa weye guddigii gurmadka abaaraha iska kaashtay marka si guud marka ilaahay mahadii shaqadu marka halkaasi ka socotay ilaahayna waa uu noo nimceeyey si guudna ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga mahadnaqaynaa fadliga iyo wanaagga iyo ilaahay subxaana wa tacaala raxmaddiisa marka annagu maanta waa xisaab xirna ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa wixii aan ku gafnay ilahay inuu naga cafiyo wixii aan asiibnayna ilaahay subxaana watacaala uu naga ajar siiyo haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed abu cabdalla waaligii hore ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka insha allah habeen dambe waxaan idiin haynaa qayb kale oo ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadii lagu bogaadinayey waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta ee ka qabsoontay degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe dhanka kalena kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaalkii saddex iyo labaatanaad oo lagu soo bandhigayo waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta waxaana muuqaalkan uu soo gudbinayaa raashin qaybin uu guddigu ka sameeyey deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe guud ahaana barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijka si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si sanku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا